halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o ed si toose uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo kob iyo soddonka mitrban efamiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka dhan ood nagala socotaan boggayga internetka ee v o a somali com
waa fiidnimo sabti ah habeen ay axad soo gelayso koob iyo labaatanka bishii sebtembar sannadka labada kun sagaal iyo tobanka waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddoba iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo barta internetka ee v o a somaali com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur qodobada aan idaacaddeenna fiidnimo idinkuga hayno waxaa ka mid ah dagaallo ay dadku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen oo ka dhacay deegaanka xeraale
isbitaalka tirada soo gaadhay soddon iyo saddexda dhaawaca ma ahane laba nin baa ku dhimatay markii uu soo gaaray oo isbitaalka macnaha intii lasoo waday waddaday kusoo dhinteen maadaama dadkoo dhaawaca la socday marka sidaasay isbitaalka kusoo gaareen dhimashadoodii oo dib loo celiyey iyaga oo way jirtaan hubnoo inay ku dhimatay
waxaad kaloo dhegaysan doontaan madaxweynaha soomaaliya oo saxeexa sharciga dhismaha guddiga qaran ee la dagaalanka musuq maasuqa maanta waa maalin taariikhi ah oo runtii qof walba halkan fadhiya uu nafsiib u yeeshay inuu ka soo qayb galo aniguna inaan saxiixo bacdama aan ka shaqaynaynay muddo laba sano iyo xoogaa ah maanta nuu soo gaaray inaan helno tuulkii ama qalabkii qofkii mooralkiisa celin waayay uu sharciga celiyo
qodobada kale ee aad maqli doontaan waxaa ka mid ah dibadbaxyo looga soo horjeedo xukuumadda madaxweyne siisi oo dalka masar ka curtay
waxaad maqli doontaan sidoo kale barnaamijkii martida mikrofoonka iyo kii cawayska washington marka horese warkii caalamka
iiraan ayaa ka digtay in dal walba oo soo weerar uu noqon doono goob dagaaltan ugu weyn iyadoo hadalkan uu jawaab u yahay go-aankii ka soo baxay maraykanka ee ahaa inay ciidamo u dirayso sacuudiga iyo imaaraadka carabta taliyaha ciidamada ilaalada kacaanka iiraan sarreeye guud xuseen salami ayaa sheegay in iiraan ay diyaar u tahay nuuc walba oo dagaal shir jaraa-ida uu maanta ku qabtay magaalada teheraan ayuu uga digay cid walba oo diyaar u ah inay soo weerarto iiraan uu dalkooda noqon doono goob dagaal xogeyaha difaaca maraykanka mark esper ayaa jimcihii sheegay in washington ay sacuudiga iyo imaaraadka carabta ay u dirayso ciidamo dheeraad ah iyo qalab difaaca cirka ah arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii toddobaadkan diyaarado dronis ah lagu weeraray xarumaha shidaalka laga soo saaro ee boqortooyada sacuudi carabiya xuutiyiinta yemen ayaa weerarkaasi sheegtay laakiin sacuudiga iyo maraykanka ayaa waxa ay ku eedeeyeen iiraan
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa madaxweynaha cusub ee dalka ukrein ugu baaqay inuu baadhis ku sameeyo wiil dhalay joe biden madaxweynihii hore maraykanka haddana tartama xisbiga dimuqraadiga ee xilka madaxtinimo qof arrintaas u warhayey ayaa jimcihii shalay sheegay mudanayaasha xisbiga dimuqraadiga ayaa cambeereeyey falcon ay ku sheegeen inuu yahay dadaal cad oo la doonayo in lagu dhaawaco qof tartan kugula jira waa tallaabadii u dambeysay ee arrin muran keentay taasoo dhalisay herdan u dhexeeya dimuqraadiyiinta koongareeska ku jira iyo aqalka cad ee maraykanka kaas oo isagu diiday inuu soo gudbiyo cabasho rasmi ah oo uu soo gudbiyey guddiga amniga qaranka maraykanka maamulka trump ayaa sidoo kale diiday inuu faahfaahiyo waxaa cabashadaasi ku qornaa trump ayaa jimcihii iska difaacay cabashada saraakiisha amniga isagoo si cadho leh u sheegay in qofkii arrintan sheegay uu yahay mid xisbi raacsan inkastoo uu sheegay inaanu garanaynin qofka uu qofkaasi yahay cabashadan ayaa la xiriirta dhowr dacwo oo mid ka mid ihi ay ahayd telefoon uu madaxweyne trump kula hadlay dhiggiisa ukraine valadimir zeleneski kaas oo trump uu isaga ku booriyey inuu baadhitaan ku sameeyo wiilka u dhala joe biden oo isaga ay tartan dhinaca doorashada ay ka dhexayso boqolaal qof oo xalay isugu soo baxay magaalooyinka waaweyn ee dalka masar ayaa ku baaqay inuu xilka ka dego madaxweyne cabdilfataax al siisi mudaaharaadayaasha ayaa ku qaylinayay halkudhigi ay ka mid ahaayeen siisi bax iyo dowladda ha dhacdo waxaana tallaabadan lagu tilmaamay mid dhif iyo naadir ah oo masar ka dhacda tan iyo intii uu madaxweynaha masar xukunka awood milatari uu ku qabsaday labada kun afar iyo tobankii wakaaladda wararka ee a f b ayaa ku warantay in ciidamada amniga ay xireen ugu yaraan afar iyo toddobaatan qof xaaladda magaalada caasimadda ah ee qaahiro ayaa maanta deganayd waxaana amniga si weyn u sugayey ciidamo boolis ah oo intooda badan lagu daadiyey fagaaraha taxriir barnaamijyadii xalay ayaa jawaab u ahaa baaq ka yimid nin la yidhaahdo maxamed cali oo ah ganacsade iyo jilaa oo musaafuris iskiis ah ku jooga dalka sbain waxa uu dowladda ku eedeeyay musuq maasuq baahsan gaar ahaan madaxweyne alsiisi iyo qaar ka mid ah saraakiisha ugu sarreysa militariga
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin balqad wararkaasi kala socotaana waa v o a washington wararka ka imanaya gobolada dhexe soomaaliya ayaa sheegaya in dagaal xalay ka dhacay deegaanka xeraale oo dhex maray maleeshiya beeleedyo horey deegaankaasi marar kala duwan ugu dagaalamay ay dad ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixintan gaalkacya kasoo diray
dagaalka oo bilowday saqdii dhexe ee xalay ayaa ka dhacay deegaanka xeraale ee gobolka galgaduud kaasi oo u dhexeeyay dhinacyo horay ugu loolamay gacan ku-haynta degmada xeraale hase ahaatee waxgarad iyo mas-uuliyiin ku baxay daminta xiisadii halkaa ka taagnayd ayaa ku guulaystay inkastoo muddo lagu soo caanamaalay nabadayntii duqayda dhaqanka haddana xeraale waxaa muddo dul hoganayay daruur colaadeed taasi oo sababtay in dadkii deganaa deegaanka ay ka barakacaan ha yeeshee daruurtii colaadeed ee dadku ay ka baqanayeen ayaa xalay saqdii dhexe daboolka ka rogantay waxaana dagaal culus uu ka dhacay degmada xeraale kaa oo sida dadka deegaanku ay sheegeen socday muddo ka badan toban saacadood wararka laga helaya goobaha caafimaadka degmooyinka cabudwaq iyo guriceel ayaa kusoo waramaya in la gaarsiiyey bukaano qaba dhaawacyo kala duwan kuwa oo isugu jira sida la sheegay dad rayida iyo dhinacyadii dagaalamay daktar axmed cali shaaciye oo ka mid a howlwadeennada isbitaalka shifa ee degmada cabudwaq iyo agaasimaha isbitaalka sterlin ee guriceel daktar cali cumar tarabi ayaa waxa ay ka waramayaan bukaanada la gaarsiiyey
isbitaalka tirin soo gaadhay soddon iyo saddex dhaawaca ma ahane laba nin baa ku dhimatay markii uu soo gaaray oo isbitaalka macnaha intii lasoo waday waddaday kusoo dhinteen maadaama dadkao dhaawac la socday marka sidaasay isbitaalka kusoo gaareen dhimashadoodii oo dib loo celiyey iyaga oo sa way jirtaan hubnoo inay ku dhimatay dhaawaca ayaa laakiin wuxuu yahay soddon iyo iyo iyo saddex qof oo isugu jirta dhaawacyo iska caadi ah iyo dhaawacyo aada u liita oo garaab ah ma jiraan dhaawacyo inan waxba ka qaban karin oo xaaladoodu ay aada u culus tahay
way jiraan haa ilaa saddex qof baan gudbinay oon raha la gudbiyo oo xaaladoodu qaab meerse ama madaxa xabada kaga jiraan marka waa ka olaal
isbitaalka ka waran xaaladiisa adeegyada caafimaadka ah bukaano intaa la-eg oo dhaawacyo qaba ma qaabili karaa
isbitaalka shifa walaal runtii horta qalabkiisu ugu dhamaystiran yahay oo isbitaalka ugu dhamaystirnaa oo uu tababaran yahay karaashada noocan oo kale waadihii hore dagaaladii horena waa asaga unbay dadka iman jireen inkastoo dagaalkani ahaa mid aan haba yaraatee loo diyaar garoobin oo dee sideed saac noloshay sida noloshay sideed saac inuu bilowday iyadoo xaaladda iska caadi tahayna albaabkeeda gaariyaal hoo hoon yeerinaya ay naga soo galeen oo dhaawac la yaacaya haddana sidaasay tahay waan maaraynay annagu inta tabartayaa waa la tacaalnay
hadda waxaa noo yimid dhaawacyo kala duduwan oo oo dhaawacyadii dhaawacyada aada u kala bedelan oo dha qofo madaxa ga taal qaar calosha ga taal qaar lagu jitama yihiin dhaawacyo kala bedelan labaatan qof aa noo timid haddana waxaan dad kalena waa malaynaynaa in la keeno oo hadba xoolaa saddex afar hadda la keenayaa markaa halkaas hadda joogtaa waan haddana gargaar deg deg ay helaan dawadiisana haddii insha allah waxaan rajaynaynaa inaan idana dhaweyn isbitaalka sidaa la socoto waa isbitaalkii ugu weynaa gobolada dhexe ee emisf gacanta ku jirtay ilaa mintay ka maqneed haddana wuu qalabaysan yahay adiga xoogaa haddii muddaa laga maqnaay waa fahmi kartaa wuxuulada bukaanada uladaa la dhacayaa waana kulley hadda wixii emergency ah waan u qabanaa dadka waana qaban karnaa hadda macallin sugaal cali uguuleed oo ka mid a culimmada gobolka galgaduud ayaa ku baaqaya in la joojiyo dagaalka
waxaan leeyahy halkaa waxa ka dhaca daawadi barro ah oo foolxumo ah oo meelu u socdo aan la aqoon inkastoo dagaalka soomaalida ee maalin walba dhacaya meel u socdaba aan la aqoon iyo meel ku wajahaya midna laakiin dagaalkaas wuxuu ahaa dagaalan aad uga naxnay haddaan nahay reer galgaduudeed haddaan nahay waqooyiga galgaduud nahay anoo ku hadlaya afka culimaddiinka waxaan leeyahay dadka halka ku dag- ku dagaalamay ee macna darrada ee dhalinyarada soomaaliyeed ee soddonka sano la isku leynahayey ku feegaaray ee wax macnaahoo dagaalkaas iyo wax itijaaha iyo wax laga gaarayo aan la arago natiijaah waxaan leenahay dagaalkaa joojiya cidda wadaay cidda duulaanka qaadayay waxaan leenahay ka cabsada wakti xun baa lagu jiraa dadkaad weeraraysaan waa walaalihiin waa deyaankiinnii waa ilmihiinnii hooyooyinkiin iyo carruurtiinnii xilliga aad wax weeraraysaan iyadoo mar walba dagaalku xaaraam yahay hadda islam in la weerara xaaraam tahay haddana xilli fool xun oo waxa waaye jilaal ah ka dambeed ah dagaalka xeraale ayaa soo laalaabtay wax- waxaana dagaalku u dhexeeyaa dhinacyo wada degan deegaanka kuwa oo isku maandhaafsan hanaanka maamul ee deegaanka mana jira wax wara oo ka soo baxay maamulka galmudug oo ka arrimiya halka lagu dagaalamayo cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
fiid wanaagsan dhegaystayaal mar kale weli arrimaha galmudug ayaynu ku jirnay maalintii shalay ahayd waxaa xilkii uu hayey ka hayey golaha wasiirada ee dowladda federaalk soomaaliya iska casilay wasiir ku-xigeenkii wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa islamarkaasna ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya cabdikariim khaliif dhalac isagoo ku sababeeyey inuu ku qanci waayey qaabka dowladda federaalk ay u maareynayso siyaasadda galmudug ee uu ka soo jeedo saare cabdi axmed ayuu khadka telefoonka ugu warramay watigan waxaa kusoo beeday inaan iscabsado waa arrimaha dowladda ka wada dowlad dowlad goboleedyada iyo sida ay ula dhaqmayso gaar ahaan deegaanka galmudug oo anigu aan kusoo jeedo oo aan xildhibaanna u ahay xildhibaanada kasoo bartan yahay qaabka siyaasadda dowladda ay kula dhaqmayso taas oo aan isku dayay inaan wax badan aan tala ka bixiyo aan qaabka ay ku habeyn tahay iyo sida dadkaas la isugu keeni karo intaba way ii suurtageli weeday marka maadaama taladii aysan ahayn talo dadkii reer galmudug ay u madax banaan yihiin kale dadkii siyaasiyiinta ahaa oo dowladda dhexe uga tirsanaa ay rol ku leeyihiin runtii ay tahay wax hal dhinac ka socda waxaa ii soo baxday inaanan ka mid noqon karin in murdi la geliyo dadka reer galmudug mustaqbalkooda waxaan go-aansaday inaan xilkaas iska cabsiyo anigu xildhibaanna waan ahay wasiir ku-xigeenna waan ahaa hadda waxaan ka cabsiray waa wasiir ku-xigeenkii waxaan ku shaqayn doonaa xildhibaankii golaha shacabka marka xildhibaannimadaada ma sii ahaan doontaa ha xildhibaanimada waa midda aan rabo inaan dadka ugu adeego oo shaqeeyo oo aan maxaan ku yidhahdaa wixii aan isleeyahay dadkaan iyo ummadda soomaaliyeed uma qalmaan inaan ku toosiyo waana waajib saarano waxa weye dastuuriya wey taasaan ku shaqayn doonaa dilhayday waxaa jirta in ehlu sunna ay ogolaatay sida wax ay u socdaan een, heshiis ay la gashay dowladda waxaa jirta in beelo la heshiisiinayo dowladda muddo ayay soo jiidaysay arrinta galmudug marka maxaa wakhtigan si deg deg ah kugu abuuray go-aankan aad qaadatay oo een, hadda aad u gaartay sidan arrinta hadda alsunna waa rin alsunna iyo dowladda hadda waxyaaba badan waa waa waa waa waa waa laga heshiiyo laakiin dib u heshiisiin meeshaas ka dhacday ma jirto dad gobolada dhexe dadka degan waa meeshii dhibaatada soomaaliya ka jirta ay ka bilaabatay waa kula tahay in asbuuc lagu xallin karo mushkiladii soomaaliya oo dhan ka gees ka gees gaartay dadka hadda qabaa'ilada koob iyo tobanka wax ku qaybsada oo galmudug dega muddo asbuuc ah waa la isu keenay wax aan la oran karin dugsiin baa la yiri dugsiin weeye madaxweynihii baa meesha tegay barnaamijkasiaa soo koray runtii kulligood kaba shay qabaan hadda qabiil qabiilka kale ayadoo shirku socdaa la isdilhaya ayadoo maxaan ku yidhahdaa xitaa barsoska sida u socdo dadka kuma ay qanacsana gabasho badan baa jirta oo sida ay dowladdu uma dhaqmayso dadka reer galmudug waxaana moodaa waxa laga shaqaynayaa inaysan ahayn wax guud ee wax gaar ahaaneed inay tahay oo dan gaara oo mataqaana laga leeyahay runtii galmudug maamul bay lahayd maamulkeedii wuxuu ka shaqayn waaye waxay ahayd dowladda dhexe ma ahayn dhibaato ka timi dadka reer galmudug intaasna waxaan lahayn wax laga daayo sidaatana si maahan ma ahan si deegaankii iyo maxaan ku idhahdaa maslaxadii ummadda ka talinaysa dadka soomaaliyeedna dowlad goboleedyadan duruufta ku kaliftay inay dhistaan duruufta ku kalif ku kaliftana waxay tahay dadku waa kala shaqeeyeen dagaalo shaqeeyaa dhacay qola walba deegaankoodii bay tagtay waata maamul bay samaysatay maamulkaas marka dowladda dhexe inay sii baawargarayso oo hal la gaaro markii soomaali intay isku timaado tirahda maxaa noo dana ma federaal baan qaadanaa ma waxaan qaadanaa centralism ma unity macnaha laakiin waxaad moodaa in lasii cayilinayo dhibaatadii dadka soomaaliyeed ku kaliftay inay federaal aadaan iyagoo aan diirahaan laba ku aan isku diina iyagoo isku dhaqana inay federaal samaysaan duruuftaa keentay waxay ahayd marka dawladdu inay ka shaqayso duruuftaas sidii meesha looga saari lahaa waayahay xildhibaan cabdikariim khaliif cabdi waxaad ka mid ahayd xildhibaanadii baarlamaanka ee deegaanka laga soo doortay waxaad ka mid tahay xukuumaddii oo arintan galmudug waday maxaad xukuumadda ulo noqon we ugu noqon weyday oo u dhihi weysay gobolka waxa ka socda kuma qanacsanin bal waxay ku yidhaahdaan ka hor intaadan is casilin wallahi waan isku dayay madaxweynaha xataa waan u tagnay wax badan baan isku daynay horta arrimaha dowlad goboleedyada loogama hadlo golaha wasiirada markii shirarka golaha wasiirada loogama hadlo waxayna ahayd qadiyadaha noocaas oo kalea in la keeno golaha siyaabo gaaraha ayaa looga shaqeeyaa lagu kariyaa oo markaasna mataqaana looga dhigaa qadiyad dowladii ay ay ay ay ay gaartay annaga waxba ka ogey marka intaas macnuu iyaga gaar ahaan arrinta galmudug iyo iyo heshiisiintii maxaan ku idhahdaa gaalkacyo intaba waxa weeye tala badan baan ka geystay waan u sheegay sida ay ku habboon tahay wax badanna kama suurtagelin runtii hadda waa dadkii waa la isu keenay laakiin hadda la isu keenay ujeedada laga leeyahay waa muhiima in la isla fahmo ujeedada laga leeyahay hadday tahay mid la rabo in dadkii waxa iyagu aan ka imaan lagu saaro waxay noqonaysaa maxay noqonaysiin afartii sano oo soo dhiisay ka dhacay anigu markii mas-uuliyadana saaran mas-uuliyadana inaan gudubno weeye haddii aan arko inaysan talaadan ka shaqeynin xaq baan u leeyahay inaan dadka iraado khatarkaasaa jirte wixii la samayn karo hala sameeyo dadka reer galmudugna yunitigooda iyo walaalnimadooda iyo wadajirkooda ayagana macna ugu fadhiyaa soomaalida macna ugu fadhiyaa dad
dhegeystayaal waxaan kaasi waxaan weedhaanday marka hore cabdikariim khaliif dhalac oo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo iska casilay xilka wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada iyo xoolaha dhirta iyo daaqa saare cabdi axmed ayuu u waramayey dhegeystayaal waxaan naga xusuusinaa inaan la xidhnay wasiirka warfaafinta iyo wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee soomaliya si jawaab arrintaasi ku aadan uga bixiyaan hase yeeshee weli nooma ay suurtogelin marka ugu horreysay noo suurta gashana waanu soo gudbin doonaa
habeen wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a madaxweynaha dowladda federaalk ah ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa saxiixay sharciga dhismaha guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka masuq maasuqa waxaa sharcigan uu madaxweynaha uu ku saxiixay munaasabad maanta ka dhacday xarunta madaxtooyada ee magaalada muqdisho warbixintan waxaa inoo soo diray waryaheena cabdulqaadir maxamed cabdulle marka laga hadlayo musuq maasuqa soomaaliya waxay kaga jirtaa kaalinta ugu dambeysa sida laga sheegay xaflad maanta lagu saxiixayay sharciga la dagaalanka musuq maasuqa oo madaxweynaha soomaaliya goobjoog uu ka ahaa munaasabadu ay kasoo qayb galeen xubno ka socday golaha wasiirada bulshada rayidka rugta ganacsiga culumowdiinka iyo dadweyne ayaa luu qabtay aqalka madaxtooyada dadka ka hadla dhammaantood ayaa dul istaagay dhibka uu leeyahay musuq maasuqa gaar ahaana hay-adaha dowladda kutirifalka awoodda dowladeed iyo lunsashada hantida dadweyne doctor cali ciise cabdi gudoomiyaha guddiga dhaqaalaha ayaa hoosta ka xariiqay in muhiim ay tahay in la dul istaago musuq maasuqa wuxuuse shaki geliyey hay-adaha soo saara soomaaliya halkay ka jirta dunida in muhiim ay tahay in la weydiiyo hanaanka ay mareen iyo qaabkay ku sameeya cilmi baaristan qaranka soomaaliya markii abuurkeeda la galay muddo hadda dhowr iyo toban bilood laga joogo xilka koowaad ee madaxweynuhu kala hadlay wuxuu ahaa arrintan hadda maanta miiska taalla mana aha mid annaga naga timi concern isagu markaa uu muujinayey oo tidhi waxaa muddo dheer toban sanoo hadda dabajoogoo wada socday soomaaliya lalahaa waxaa weeye adduunka marka la qiyaaso waa dalka ugu uu ragaadin weyn musuq maasuq uu ku sameeyey waxaa dalalkaa ku jira kuwo badan oo dagaalla soo maray waxaa ku jira kuwo badan oo qaniya oo lacagtoodii meel ay martay aan la ogeyn isla markaa waxa sifada caynkaas laynoogu samaynayay waxaa weeye wax annaga gacanteena ku jira maahe hay-adaha adduunka qaarkood waa taqaanii dhammaantiin international transparency agency maxaan idhaahdaa institutionskan development bankska adduunka marka madarada ay samaynaysaa waa maxay in aan kow marka hore ka dhidhino laba inaan hay-adaha hor fadhiisnoo nidhaahno waxaanu munaasibna naguma aha wax soomaaliya qabtana ma aha marka saddexaad wixii ficilee loo baahnaa inaan ku kaco maanta waxaan goobjoog u nahay wixii ficilka ahaa kuwii kaka ogaaha ee asaasiga ahaa inay shuruuc jirto xakamaynaysa arrimaha noocaas oo kale ah ee soomaaliya lagu eedeynaya taliyaha ciidanka booliska soomaaliya jenaraal cabdi xasan maxamed ayaa sheegay in ciidanka booliiska si gaara u anfacayo sharcigan markay timaado la dagaalanka musuq maasuqa si loo soo qabto dadka gacanta kula jira loona horgeeyo hay-adaha cadaaladda laakiin annaga si gaaru noo taabanaya haddaanu nahay booliiska soomaaliyeed cidda la rabo noocyada uu dhacaayo ee intuusan dhicin in laga hortago ah ee hadduu dhaco in la baaro ah haddii caddaatana inuu xeereerinta horgeeyo ciidanka laga rabo isagoo noocyadiisa oo aada u tiro badan tahay kala duwana waa ciidanka booliiska soomaaliyeed markaa wuxuu noo noqonayaa annaka yacnii qalabkii aanu isticmaali lahayn oo aanu ku ilaalin lahayn musuq maasuqa uga ilaalin lahayn dalka kan dhaqaalihiisa dhaqaaluhu haddii si loo ilaaliyana amnigiisa marka qeybta ugu weyn iyo cidda u anfaca iyo cidda ku howlgelaysaa mudane madaxweyne waxaa weeye ciidamada qalabsika sida gaar ahaan ciidanka booliiska soomaaliyeed oo isagu u xil saaran ilaalinta hantida qaranka wasiirka cadaaladda soomaaliya oo ka hadla madasha wuxuu sheegay in sharcigan uu soo mara hanaan kala duwan uuna soo bilowday sanadkii laba kun labaiyo tobankii dowladdii tan ka horreysana wakhti badanay ka soo shaqaysay ugu dambeynna madaxweyne maxamed cabdulaahi ayaa qalinka ku duugay sharciga la dagaalanka musuq maasuqa iyo in dhowaan la dhisi doono hay-addaas guddigii qaabilsanaa wuxuu sheegay soomaaliya inay kaga jirta kaalinta ugu dambeysa maanta waa maalin taariikhi ah oo runtii qof walba halkan fadhiya uu nasiib u yeeshay inuu ka soo qayb galo aniguna inaan saxiixo bacdamaan ka shaqaynaynay muddo laba sano iyo xoogaa ah maanta nuu soo gaaray inaan helno tuulkii ama qalabkii qofkii mooralkiisa celin waaya uu sharciga celiyo sida uu noo sheegay sheekh baaruud in waana faraysaa in aan ka fogaano wax alla wixii qalloocan wax alla waxay diinteenu diidan ay diidan tahay musuq maasuqa ma aha keliya lacag la xado musuq maasuqa waa qofka bosishinka uu joogo si xun ugu takrifala oo personal level ah isagoona ilaahay ka baqaynin isagoo mas-uuliyadda loo dhiibay aan tixgelinayn waa xaqiiqa inaan annaga aan kaga jirno meel hoose weliba waa la duduubay oo tobanka ugu hooseysaa la yidhi laakiin in la caddeeyaa fiican si aan meeshaan joogna aan u ogaano nambarka uga hooseeyaanna boqol iyo sagaashan iyo afar dal ayaa adduunka jira waxaan nahay boqol iyo sagaashan iyo afar soomaaliya ayaa kaalinta ugu dambeysa kaga jirta wadamada lala xiriiriya musuq maasuqa cabdulqaadiro kay v o a muqdisho
waa tahay dhegeystayaal cabdiqaadir maxamed cabdulle aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay halka aad dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a nuurow haatanna waa barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa inoo haya
dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa xarunta v o eda ee london marti ku ah doctor cabdinuur sheekh maxamed oo ah guddoomiyaha xisbiga midowda qaranka soomaaliyeed horey waxa uu ahaa wasiirkii waxbarashada ee xukuumaddii uu xilligaasi ra-iisul wasaaraha ka ahaa madaxweynaha hadda maxamed cabdilaahi farmaajo sanadkii labadii kun iyo tobankii kusoo dhowo doctore marka hore ee v o eda iyo barnaamijka martida mikrofoonka waa maxadsantahay waa dhowahay walaal ridwaan waa soo dhaweynaya barnaamijka v o a iyo dadka barnaamijka la xiriira waa gartay xisbiga hadda aada hogaamiso bishii julaay ee sanadkan ayaad muqdisho ku daahfurteen tirada xisbiyada marka la eegana aada iyo aad ayay u badan yihiin dad fara badan waa ay ku jaha wareersan yihiin markaad eegto gaar ahaan xisbiga adiga aada hogaamiso muxuu xisbiyada kale uga duwan yahay afkaartiinu maxay tahay mase isleedahay xilligan dadka soomaalida waa ay u bisil yihiin in ay axsaab u gudbaan
ridwaano waa su-aal fiican dabcan dalku wuxuu soo marayay marxalado kala duwan waa ilaahay mahaddiisa inaan ka hadlaynaba dalku inuu axsaab yeesho oo runtii iyada lafteeda waxay tahay horumar la gaaray in la abaabulo in la diyaariyo axsaab runtii axsaab samayntooda iyo ka shaqayntooda iyo hirgelintooda waxay u baahan tahay xukuumad iyo nidaam qorshaysan oo dastuuri ah oo dhaabageliya oo ka shaqaysiiya oo isu keena yani ilaa iyo afartan iyo dheeraad axsaab baa la register gareeyey runtii waana soo dhaweynaya kulligooda afkaar iyo maaragtay talooyin iyo rabitaan baa ku wada jira hase ahaatee ujeeddadu waxay ahayd inay isu yimaadaan oo la waqtigeliyo oo la yidhaahdo cadada dadka idin taageersan hala fiiriyo maadaama isku afkaar dhowdihiina isku biirbiira oo ay kasoo baxaan ilaa iyo afar ilaa iyo shan axsaab ama saddex axsaab ama afar axsaab oo kuwaas ay noqdaan kuwa maarata joogto ah oo dareenkooda iyo saboortigooda wadanka oo dhan iyo dibadda ay gudaha gaarsinya hase ahaatee waxaan isleeyahay xukuumadda iyo dowladda maanta jirta ayaa ka gaabisay inay dhiirigeliso inay dabagasho inay maaragtay hogaamiso in nidaamka axsaabta ee dastuuriga ah uu hirgalo oo meeshii loogu talagalay la gaarsiiyo yacni guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinku way dadaaleen hase ahaatee guddigu keligii wax ma qaban karo waa in xukuumadda mandate-ka haysata ee la rabo in sanadka in doorasho dalka ay ka dhacdo ama one man one vote ay ka dhacdo ama axsaab lagu yimaado inay wadato qorshihii iyo nidaamkii iyo taageeradii lagu gaarsiin lahaa in axsaabtu ay noqdaan kuwa maaragtay process mara laakiin dowladdu waxay sheegtay inay weli ka shaqeynayso arrimahan hadda aad ka dhawaajisay iyo dalka inay doorasho ka dhacdo marka ma laydin dhihi karaa waad degdegaysaan oo waxaad isleedihiin dowladdii baa soo noqonaysa idinkiina mararka qaarkood waxa aydaan hubin ayaa laga yaabaa inaad ku doodaan ridwaanow dowladdu haddii ay arrintaasu ka shaqeynayso waa gurguurinaysaa haddii aanay gurguurinayna weli maaragtay dhaqaaq ma samayn doorashadu waxay dhacaysaa oo baarlamaanka sanadka dhexdiisa waxaa ka haray waa waa waxaan sanad dhammayn doorashada madaxweynahana waa ku xigtaa marka waqti ma harin waa inaad taqaanaa meeshaad u socoto waa inaad road map leedahay waa inaad bench markes wax loo yaqaano oo saddexdii bilood meel la gaara aad leedahay laakiin hadday dowladdu iyada isku soo koobtay afkaar baan keenayna waxaan maqlaynaa barnaamij deegaan iyo doorashadii hore maaragtay kontankii iyo kowi qof ay dadku soo dooranayaan in laysku daro oo maaragtay nidaam la sameeyo talooyinkaasi waxay u taallaa ummadda soomaaliyeed oo xukuumadda keliya inay keenta maaha oo berigii hore waxaa jiri jiray madal baa jiri jirtay oo dowlad goboleedyada ay ku jiraan oo dowladda ay ku jirto oo baarlamaanka uu ku jiro oo dad badan oo soomaali ay talo isku geysan jirtay oo taladaas ay kasoo dhex bixi jirtay transitionka qaabkii looga bixi laakiin ma isku daydeen idinka laftirkiina maadaama aada xisbiya aad hogaamisaan ama dad kaloo siyaasiyiina ay dalka joogaan inaad kala tashataan dowladda sida ay wax u dhacayaan iyo laftirkiina haddii aad talooyin haysaan
ridwaano waa fiican tahay dabcan xukuumad walba waxay leedahay dhaqan baa laga arkaa xukuumaddan way ka duwan tahay xukuumadihii ka horreeyey la dhaqankeeda xagga dadka mucaaradka ah ama dadka raba inay maaragtay siyaasadda kusoo biiraan hase ahaatee dowladdu hadday furi lahayd xiwaar oo ay siyaasiyiinta waxgaradka aqoon-yahanka war sida xaaladda loogu jira looga baxaa maxay tala idinla tahay ama baarlamaanka laftiisa oo hadda runtii aad moodo inuusan wax tala ah iyo afkaara uusan ku lahayn arrimahan xukuumad baa isku soo koobtay xukuumad baa rabta marka last minute waxaa loo yaqaano maraykanka october surprise maraykanka waxaa ka dhaca election baa wuxuu ka dhacaa november october haddaan lasoo baxdo talo maaragtay doorashadii ku aadan dabcan macnaheedu waxay tahay waa surprise waay marka xukuumaddu haddii la timaado mar laga joogo lix bilood ay ka dhiman tahay doorashada ama shan bilood ka dhiman tahay saana waxu samaynaynaa dabcan waxay tahay iyagaa raba marka qaabkay kusoo noqon lahaayeen inay samaystaan adoo aada u mahadsan dabcan waxaa muhiima marka laga hadlaya sida aad tilmaantay in fikradaha ad ku kala duwanaan kartaan xukuumadda haddii aad tihiin sidaad sheegtay mucaaradka ama xisbiyada kaleba adiga shaksiyan nin aada ugu dhow farmaajo aad ahayd madaxweynaha soomaaliya muddo dheer ayaa wada socoteen ololihiisii hadda doorashada qeyb weyn ayaad ka qaadatay ilaa iyo hadda dadku xataa ma oga meesha aad ku kala harteen marka maxaa idin kala geeyey
qasab maaha inaan kala harnay yani siyaasaddu way ballaaran tahay way baahsan tahay saaxiibo waa nahay wax maaragtay dabcan fikrad ka duwantiis ayaan leeyahay fikrada aan saaxiibka ku ahayn ama aan heshiiska ku ahayn waxay ahayd xukuumad tayo leh oo magaceena wuxuu ahaan jiray xukuumadda tayo tayadu maxay tahay aqoon-yahan waxgarad dad xirfad u leh dowladnimada dad yaqaana sida maarata dalka xaaladiisa maarata lagu bedelo dal dhisaya ciidamadiisa iyo maaragtay qaranimadiisa soo celinaya dal u taagan in shacabka uu qadariyo oo xaaladda uu ku jiro dhibaatooyinka uu ku jiro ama xag waxbarasho ama xag caafimaad ama xag dhaqaale u istaaga dal yani dowlad u taagan in maaragtay ummadda soomaaliyeed ay wacyiga geliso oo laga saaro xaaladan abaaraha joogtada ah iyo colaada joogtada ah yani xukuumad dadku ay u cuntami karto oo ay dhihi karaan allalehe tan waa tii maaragtay naga saari lahayd xaaladda tan aan ku kala duwanaa waxay tahay xukuumaddii aan sugayni ma imaan afartii sanana way dhammaatay waa gartay aan usoo noqona arrimaha la xiriira dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka federaalka muddaba khilaafkooda soo jiitamayay waxaanad moodaa in hadda weli khilaafaadkii meelaha qaar ay ka jiraan haba ugu dambeyso arinta jubbaland idinka ama gaar ahaan adiga adigoo ku hadlaya magaca xisbigaaga say wax kula muuqdaan khilaafkan noocana wakhtiga dheer qaatay see lagu soo gebagabeyn karaa ridwaanow xukuumadda maanta jirta iyo dowladda waxaa lagu soo doortay barnaamij la yihahdo federalism federalismku waa sharci dalka u degsan oo constitutional ah waxaa keliya lagu bedeli karaa iyadoo afti la sameeyo oo shacabka soomaaliyeed ay yidhahdaan federalism ma rabno wax kalaan rabnaa xukuumaddii maandaydka sharcigaa lagu soo doortay waxay ahayd inay ilaaliso nidaamka federalismka kaasoo qoraya in dowlad goboleedyadu ay yihiin wax jira in ay yihiin maaragtay nidaam lagu baahinayo dowladnimada in maaragtay la qorsheeyo dabcan way jiraan in ay qabiilaysan yihiin oo maaragtay isbarbaryaac badan uu jiro hase ahaatee nidaam bay u baahan tahay iyo qaab loo xaliyo
barnaamijkii martida microfonka waxaana la socodsiinaya wariyaha v o da london ridwaan xaaji cabdiweli barnaamijkaas oo dhammaystiranna dhegeystayaal waxaad ka daalacan karaysaan bogeyga internetka v o a somaly dot com haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii caweyska washington waxaa inoo haya cabdixakiin maxamuud jiruc
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijka cawayska iyo caawana qodobadan idinku hayeed ku maqli doontaan waxaa ka mid a sabka madaga laga dheli laysu keen dhadhaarada laga dheragugaadhi dharka haragga laga tolay jirta weelka laga qolay laga qoray dhalashada walaaluhu dhulka meel ka wada degay u dhug yeesha cadowgood dhaqan lama huraan iyo dhigto xeerar waaweyn mid dhexdooda laga xulay loo dhiib hoggaankii waa maanse sawiraysa waayihii kala duwanaayee nolosha aadamuhu soo martay iyo weliba sida ay u kala horumareen sidoo kale waxaan idii hayaa dhegaystay haddaad hore u maqli jirtay amaba aad u arki jirtay nin gabadha u ammaanaya ku tilmaama amaba ku sifeeya sifooyin iyo astaamo gaara oo wanaagsan oo ay leedahay amaba quruxda deegaanka ku soo bandhiga caawana waxaan idii hayaa nin haweenay jacaylka u qaba ku soo bandhigaya ama ku muujinaya teknolojiyadda casriga anigana sidaasaa muuqaaga jeerkaan iskriinka soo dhigo kalgacaylisaaqa waan baint gareeyaa photoshoopka mariyaa oo powerpoint iyo excelkaba ku tuuraa aayahaygi baa tahay waan walwaalayaayo jacayl baan daraaddaa samiilahay fatahaya qaybtii hal abuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna barnaamijka ka madhnaan doonin caawana waxaan idii hayaa
naf wanaagsanay waayahaad qabtiya wakhtigan adagi wuu ku dhaafayaa waa sanoo beryey iyo maalmihii wacnaa way soo socdaan labada qofee qisadaasi aad baan labadaba u salaamayaa kolley beijka horena ee qisadeedu anigu anay magaraysa waa qiso gaara beijka dambena laba qof oo gaara lah
ku bilaabay dhegaystayaal wax badan ayaynu maqalnaa jacayl lagu muujinayo suugaan kala duwan gaar ahaan heesa ay ku ladhan yihiin ereyo ka hadlaya xaaladda markaasi uu qofku ku sugan yahay amaba uu soo maray hase yeeshee muddooyinkuu dembeeyey waxaa iyaguna soo badanaya jacburro kala duwan oo xambaarsan waayo jacayl balse kuwii hore kaga duwan waxa ay ammaantaasi ku masaynayaan amaba ay ku tilmaamayaan iyadoo ay isticmaalaan jidad kala duwan islamarkaana u adeegsada tiknolojiyadda casriga waxaana dadka jacburradaasi sameeya ka mid ah abwaan axmed cismaan batuun oo sidoo kalena ah ka mid ah bahda warbaahinta waxaana axmed barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkii hore uu inala wadaagay jacburro ka hadlaya waayahaasi jacayl caawana waxa uu inoo hayaa kuwo kale oo jacaylkaasi ku soo bandhigaya amaba uu ku muujinayo tiknolojiyadda casriga waa hagaag haddaynu kuwaas intaa kaga soo gudubna axmed oo aynu iyadana waxaad samaysaa jacburro kala duwan oo marka laga yimaado inaad yuuro soo qaadato oo tusaale soo qaadato iyo basbaas iyo cuntooyinkaas iyagana aad teknolojiyadda casriga aadkaad aad ku soo qaadato tusaale ablowr baa la idhaha tan waxay odhanaysaa aaladii jacaylkeen instoolgareeyaa amar qaadan weydo haad barayf adnaanaa ku albaabay baasweed intertiina diido ama kaaga caashaqa ay tiidi waayadan muu ebidgarayno dhaabta days amaahiya anigaa dal aaminay adda aan lahayn oo iskaraash gareeye haddii iskaan iyo agab qaadayaa jiro koodigana ilaashoo ii ablowd garayn karaa ama inaan yaqaaniyo injineero hardware numariga abaadiyo inta aanay eber noqon daatadayda idilkeed af la bililiqaysiyo dhaqankii la caasaan axmayaa dhankayga oo murtidiiyo abraartaye ehelkii jacaylkow aqoonyahan furdaanshiyo kale ila agaasima waa ehelkii jacaylkow aqoonyaha furdaanshiyo talayla agaasima ha marka
fariintiina waa ta halkaa dambe ku jirta ee af la bililiqaysiyo dhaqankii la aasaan axmayaa dhankayga ma garanaysaa waan gartay laakiin markaad leedahay anigaa dal aaminay manaa waa dhalkii waa combyuterkii dhalka ahaa macnaha xogtii ama dhaatada iscratch gareeya macnaha burburiya marka macnaha waa xogtii iyo macluumaadkiiyo sirtii la dhiibay baa la baabiinayaa oo de waxaan soconayn bay ka noqotay marka taasi maxay ku soo baxday axmed eed ku qaadatay inaad teknolojiyadda ku doorato waa kolley jacayladii i t-ga ahaa sheekadii silsilada ahayd ee waktiyada qaar warbaahinta sii dayn jirtun bay qayb ka ahaydoo haye waxay ku imanaysaa un jacaylkii unbay daba socotaa ninkii odayga ahaa hayay ma garanaysaa waan gartay ninka odayga jacaylka haye muxuu ahaa de waa jacaylkaa ilaa i t g la galay cabdixakiin oo meel walba la maray ee laga dhegeysan waayey haye haye haye ilaa intaa maray isagoo halkii isagoo ka yaro dhadhay haye ayaan jeclaa inaan ku xik waan gartay maanta kalaa jirto oo la yidhaahdo laptop oo magacii koyara dhabta aynu ku qaadanaynayahay marka iyadoo xagga teknolojiyaddii guud marka laga yimaado iyadoo laptop bay gaar u qaadatay oo combyuterka yaraaye laptopki haa adugu i t gu dee kollay nin weyn oo bedowa uma kala saarsaarna ee cabdixakiin ow laba warbaahinta waynu ku jiray intaan xaggaa ukicin oo kolley inta lagu muraadsadun baynu dee ka naqaanaaye wad ya laakiin dee marka laysyar xariisinayana waxyaalo kalaa lagu magaranaysaa hata ila soco marna waaxid haye haye dabadeetana waxay odhanaysaa laptop nin haystaa deskitaab ma doono intuu charger qaato uu marba fiish la tegiyo boorso uu ku riday iyo kan u waayi maayo xaalkiisu waa halis markuu dhuuqo faceoo mashquul kama dhamaadee anigana sidaasaa muuqaaga jeerkaan screenka soo dhigo kalgacaylisaaqaa waan baint gareeyaa photoshopka mariyaa oo powerpoint iyo excelkaba ku tuuraa aayahaygii baa tahay waan walwaalayaayo jacayl baan daraadaa samiileay fatahayaa tirinjiikaroonay mouskii quluubtay marisayka dinkaad jacaylkii ku tuurtoo foormaad gareeyo waxaad tidi duliidoo qulqubaad ileedahay waxaan kaa codsanayaa faistoor gareeyo adbeyskii walaaley ubad iyo caruur badan aan birint garayne ubad iyo caruur badan aan birint garayne dabcan dee jacaylka marka laga sal gaado ee uu guur yimaado caruur baa la dhalaa marka waxaad ka dhigtay noloshii caadiga ahayd ee lasoo wada qaadanayay ee la isbaranayay labada qof isdaawanayeen isku farxayeen la wada joogay marka dambana la aqalgelaya ubad la dhalaya baad ka dhigtay hanaankii iyo nidaamkii u marayay combyuterka iyo teknolojiyaddu
marka barnaamijkaa mas-uuliyadiisa ku saaran tahay aad soo saarayso scriptigiisa markaad combyuterka ku dhamaysa soo diri maysid si aad u akrido studiga ula tagto aada iyo aad marka jacaylkuna waa sidaas oo kale oo markuu brocesskiisa soo qaato haye ee uu halkii loogu tala gaaro soomaalidu waxay dee utaqaanaa jacaylku inuu yahay guurka ka hore jacaylku dee waa guurka kadib anigu sidaan aaminsanahay waxaan hore magacyo kale u leeyahay kalgacal xiise caashar yacni waxyaalo kaleoo fara badan baa jira oo ka horeeya laakiin marka la isguursado unbu dee jacaylka rasmiga ihi bilaabmaa markaasay kow tahay deetana markaasaa la dirint garaynaya ubadkiina sidii waraaqda dee
waxaa kaloo ku jirta axmed trijikarooney iminka dee adduunyadii wax- waxay maraysaa five g bay maraysaa marka waxa weeyaan triji waa way soo macnaa waa berigii hore miya trijiga markaa ugu sarreeyey waktiga aan sameeyey oo labadii kun iyo labayo tobankii aan abdixakinow marka waa halkii ugu dambeysay somaliland trijiga ugu sarreeyey oo adeega ugu sarreeya ahaa maantayina dee updated ma qaadanayso Haya, iyadoo haya.
lafteedu kadeed haystaa Mhm, mhm. markaynu ka nimaadno teknolojiyadda bal dabcan iyadaynu dib ugu noqon doono een, jacburada teknolojiyadda oo aynu soo qaadano iyadana mid ka duwan oo een, aad baabu- Aha.
baabuurta iyagana ku soo qaadato de iyaguna kaba midaba dee waxyaabaha casriga ah middooyinkii dambe aadka isku bedbedelayay Een, taa baabuurta aad ku soo qaadanaysa iyagana tusaalaha maxay ahayd cabdixakinow maantayna waxay kamid tahay maantooyinkii ugu horreeyey markaan jacbirkan sameynayay aan ku bilaabay run ahaan in badan malaha idaacada soomaali ku hadasho oo yani ama television intooda badan waxay kamid tahay waxyaalihii lagu baahiyey ee social media hadday noqoto dhinac kasta hadday noqoto waxaanay sidaan hore usheegay kamid tahay kuwa ugu xiisaha badan markito waa nooc kamid a baabuurta lugta xaadirkan ee geeska africa lagu isticmaalo gaar ahaan somaliland baabuur kaloo fara badan guriga soomaalida lagu isticmaalaa ku jira waxay ka hadlaysaa un mawduuc ahaan jacayl eh, qof jacayl hayo oo yani xiganaya dagaaleed fara badan uu ka dareelay dabeetana mar wuu sasabayaa marka u dambeysa wuu isxariifinayaa waxay ku bilaabmaysaa markituu baro iyo sida sida khubarka iyo jiib markituu baro iyo sida seeras iyo jiib rinji lagala daaliyo sida cagafka beeraha ama wiish qaraad iyo iskararo cusayb oo shaamboo la moodiyo miisaan ordaayo milix daabulaayo yubi dantare taayirada dhamaadeen laandiro falda iyo bas adaa ka muuqdeen haye xikalkaaga inan yahay dadku wuu ka yaabo waaraad la mooday dhaytiinka daayo maqaadir dhaqaaqday sarway qaaliyaa tahay laankurusar baa tahay taxi doolayaa tahay mitsubishi baa tahay tulfa halisa baa tahay waxa tahay crown iyo tiyota iyo maasiyo waraadaha qulubtoo shookaan qurxoonida loo dhareerinaye inta aanu ruux kale kaa kaxaysan laamiga anaa dira walcaane gaarigaaga loo geliyay jeeriskayga maadhigi halkaa markuu marayo deetana yar isyar adkeynaya markaasoo odhanaya Haye.
siduu dee ugu sheegay inantii inantii habla ka qurux badan inay jiraan waa in loo sheegay maogtahay haye laakiin dee iyada ho- hoonku ku dhegay dee waalka cabdi haye deetana wuxuu odhanayaa haddana ina qaaliya ama kaas tardheer iyo t v ma waayin anoo kaa naxayo anajigaagan doorto buufi baan isleeyahay ajiraad macaashige haddii aad iswaashana gaari waayi maayo jigo iyo kasii daa kuwa hoonka tumaya ima baarkinkaaga furayaasha keeniyo macnaa kuwa kale Marka kuwa diyaarka halkaasay ku dhantay marka kuwa kale diyaarka Ee, iman haa.
doona haddaad eh, soo hagaagi weydo ee hablo hablo kaa qurux badan oo kaa wanaagsan ee dee anigu waan dee kaa helay oo adigu baan dee magaranaysaa kaa dhex baxay laakiin de axmed aadaysu adkayn dee laakiin axmed een, haweenku maxay kaaga filceliyaan marka ay maqlaan inaad gaadhi aad ah, ku tilmaamayso oad kula kaftamayso jacburkii waad jacaylkii iyo xidhiirkii noloshii ku sheegaysa ama aad teknolojiyad ku sheegaysa ama aad basbaas ku sheegaysa ama aad lacag ku sheegaysa waxba maxay maxaa falcelin kaaga yimaada ruuxaan eh, intooda badan iwa igula kabsamaano oo ay waxay yidhaahdaan eh, jacburka maad wax kale noogu bedeshid intaad computer iyo internet iyo baabuur nagula eh, nagu masaalayso Mhm.
hase ahaatee intooda badani eh, hablaha soomaalidu waa dad suugaantu ku cindan tahay oo dhaqanka wax ka yaqaan oo had iyo jeer eh, maan furan oo maskaxdooda soo jeeda way fahamsan yihiin Haye.
fariimaha itixaahan yaryar ee jacburka ay jiraan iyo Haye.
inay eh, hiil u yihiin af soomaaligii iyo dhaqankii jacaylkan anu soo dhex marayana dee wax dareenkii bulshada lagu soo jeedinayo inuu yahay oo malaawaalo badan intooda badan way fahamsan yihiin
dhegeystayaal goordhow ayaad maqli doontaan oo halkiis ayuu inagaga sii socon doonaa barnaamijkaasi caweyska washington balse marka hore dhegeystayaal waxaa naga cudurdaar ah oo naga xusuusin ah oo aan ka cudurdaaranayna in si khalad ah ay ku baxday idaacadan hadda socota bilowgeedii warbixin aan horey ugu sii daynay idaacadda oo ku saabsanayd dagaal horey uga dhacay deegaanka xidhaale waxaanan ka cudur daaranaynaa qaladkaasi dhacay mana jiro dagaal ka dhacay xidhaale oo cusub waxaa deegaanka ka socda nabadeyn beelihii ku dagaalamay laga dhex sameeyey marka waxa ay ahayd warbixin si qalad ah u baxday v o edana aad ayay uga cudur daaranaysaa haatana barnaamijkii caweyska halkiisii ha inooga sii socdo
mujka cawayska washington ayaad dhegaystayaa nagala socotaan haatanna waa qaybtii halabuurka iyo heesaaga bahda halabuurku waxa ay ka mid yihiin dadka inta badan bulshada ay soomaalidu ka mid tahay u hoga tusaaleeya waayihii la soo maray iyo weliba waxaa markaasi lagu sugan yahay waxaynanu inta badan maqalnaa halqabsiyo iyo weliba tuduucyo ay dad soo xiganayaan kuwaasoo ay ka soo dheegtaan sugaan hore loo curiyey oo ku saabsan waayaha nolosha abwaan cabdirasaaq xaamud caydiid oo ku magac dheer jiilaani waxa uu ka mid yahay abwaanada muddooyinka u dambeeyey suugaantoodu ay hana qaaday islamarkaana ay fanaaniin kala duwan qaadaan heesaha uu curiyey waxaana caawa barnaamijka cawayska washington gaar ahaan qaybta halabuurka iyo heesaaga uu inooga warrami doonaa qaar ka mid a heesaha uu curiyey iyo weliba maanse cusub oo dhowaan soo baxday oo uu kaga hadlayo waayaha nolosha iyo weliba marxaladii ay aadamuhu soo mareen balgu horraynba aan soo dhoweeya abwaan jiilaani cabdixakiin walaalo aad iyo aad iyo aad baad umahadsantay waan dhowey weliba aad baan ugu faraxsanay walaalkayow in barnaamijka caweyska eed adigu daadiinaysa aan ku soo dhowaado anigoo weliba xusaya inaad macalinkayga warbaahinta iyo macalimiintayda warbaahinta ee laba kun iyo toddobana aad ahayd shaksiyan waxaad ahayd qofkii ugu horreeyey ee stuudiyaha aan wax kaga duuban markii aan shaqada bilaabay maantana aad baan ugu faraxsanay walaal tallaabadaada horumarineed iyo barnaamijkan aan kusoo dhawaanayaba aad iyo aad baad u mahadsantahay boqolkiiba boqol cabdirasaaq aniguna waa sidoo kale sharaf bay tahay inaad haddana aynu wada hadlayno barnaamijkan aad nagala qayb qaadanayso dabcan sugaan kala duwanoo cusub baad intaad qurbaha joogta aad curisay waynuu geli doonaa maansada weliba tii ugu dambeysada curisay ee aynu ka hadlayno maanta hase yeeshee markii dhegeystayaasha ugu horreyn ba cabdirasaaq maqlaan abwaan jiilaani baa ku jira barnaamijka caweyska washington waxaa ugu badanay dee niyaddan ku qabanaya waa sugaantii kala duwanaaye muddooyinka dambe hana qaaday ee aad aada curin jirtay barnaamijka haddii aad nidhaahno maxaad ku furi lahayd ama ugu horreynba heesta ugu horreysa ad usoo qaban lahayd dhegeystayaashu maxay tahay cabdixakiin walaalo waxaan usoo qabanayaa heesta uu qaado cabdicasiis iskaraaji ereyadana anigaa leh laxanka iskaraaji baa leh miiskana axmed weli ibraahim maxamuud furinlaa leh heestaa haddaan saddex mid ereyadeeda ka xuso qalcad yar waxay tidahdaa kol haddaanay neefta iyo nafta aadna kuu hayn xor bay noloshu kuu tahe ku naalooda duunyada hana noqon qof liitiye midka niyadda laga dilo kol haddaan naflaha kale mas-uul kaaga noqon karin waxaad naawilaysiiyo nasiibkaaga kuu maqan cidna ha u nuglaanina noloshaada maaree kol haddaanay nacabkiiyo ruuxa aadka kuu nacib naxariista guud iyo nasri eeba leeyahay intay kaa nusqaanshaan rabbi noola kala xigin noqon ruuxan loo jiraa
kol haddaanay naaftiyo nafta aadni kuu hayn arbay noloshu ku tee kunaalooda adduunyadaaga hana noqon qof liitiyo midka niyadda laga diloy naflaha kaliye mas-uul kaaga noqon karin waxaad naawilaysiyo nasiibkaaga kuu maqan cidna haw nugulaanine noloshahaada maaree naflaha kaliye mas-uul kaaga noqon karin waxaad naawilaysiyo nasiibkaaga kuu maqan cidna haw nuglaanine noloshaada maaree ruuxaadka kuu nacaba naxariista guudiyo nasri eebaleeyahay intay kanisqaashaan rabbi noola kala xigin noqon ruuxan loo jiraa noqon ruuxan loogu jiraa intay ka عشان ربنا لك لا حين نقروح اللوجرة نقروح اللوجرة
maxay ku soo baxday maxaa kuu muuqday markaad culinaysay cabdishaar Eh, wallaahi em, cabdicasiinow nolosha em, waxaa jira em, mararka qaar waxaa kaa hor imanaya culaysyo aa, em, aada maare u deedeeyso adigoo maare u deedeeya ayaa haddana culaysyo kale marka eh, mar aad naftaada la hadlayso iyo mar aad qof kale ku dhiirigelinaysaa way noqonaysaa inkastoo qisada heestaasi ay aada u dheer tahay oo inaan em, em, iminka ka geyoonahaynin haddana em, qiso ahaan Mhm.
waa mid aan aniga iyo naftayda iyo inta ila markaa igala fikirkaaba kusaysa Em, insha alla marna maadaama waktigu nagu yeriya si faahfaahsan ayaan em, u taaban marka waa qiso runa oo adiga noloshaada ku saabsan bay aa ahayd.
waa qe- waa waa dhiirigelin nafeed oo aniga iyo inta ilaa markaa ilaa ilaa ilaa em, e, ila waayaaba kula dareenka marka waa adiga laakiin dadkuna waa ciddii dee waa qofba meeshii macnaha isaga xoqanaya markaa een, eh, wuu is- waa adeegsan karaa ba ka dhiganta shaksiyan inkastoonay toos ii taabanayn haddana markaad wax diiddo hiba sugaaneedna aada leedahay iyo markaad aragto waxaad diidday bulsho kaloo kula diidday ayaa cabirku isugu kaa imanaya dabeedna intanaa kasoo dhex baxaysa waayahay marka een, eh, haddaynu heestaasi intaa kaga nimaadna cabdirasaaq een, waxaa jirtay iyadana maalin dhoweyd een, ama dhowaan aan idhaahdee een, maanse aad eh, soo curisay oo aad soo saartay oo la yidhaaha dharaaro oo een, eh, maalmihii ugu dambeeyey een, bulshadu ay hadal haysay islamarkaana la dhegeysanayey Een, maansadaasi maxay tahay ujeedadeedu maxaad maxay ku soo baxday sababtu maxay ahayd cabdixakiinow mm, soomaalidu waxay tidhaahdaa nimaan dhul marini dhaayala markaad socoto eed meelo kala duwan aragto Mhm.
eed eed qoomiyado kala duwan aragto eed eh, dhaqano kala duwan aragto waxa mararka qaar kaaga soo baxaya wax cajiiba Een, nolosha bini-aadmiga waxaad moodaa inay isku agab ahayd isku hub ahayd isku meel ka bilaamatay lababa mooday waa siday tahay deedna waxaad Mhm.
arkaysaa eh, leebkii iyo qaansadii iyo gaashaankii iyo wixii adiga kuu dhaqanka ahaa oo mid kala sito ee waxaad arkaysaa tisqaadka nolosha bini-aadmigu inuu hal meel em, ka soo wada unkamay oonay jirin ummad ilmo aadan ilaahay ka daba keenay oo intuu ilmo aadan hore u sameeyey haddana iyaga ka soo daba sameeyey ee farcanka noloshu sidaa usoo taxnaa dabadeedna ee xasuusta bulshadaydii aan- ayaa kow ka ah si eh, Wonderful.
farintani mar kale ay dadkaygii iyo bulshadaydii u gaadho macnaha waa wadamadaad soo martay iyo waxyaabaha aad ku soo aragtay Ah, iyo waxyaalaha inay aan aadamaha noloshu isku mid yihiin laakiin ay isku meel ka soo wada bilaabmeen ay isku meel kasoo bilaabeen oo waxaad arkaysaa xayawaanka ilaahay xalka uu soo raaciyaa waxaad arkaysaa meesha qaboobaha neefka ku nooli dhagar fara badan buu leeyahay ka kulaylaha ku noolina dhogor male waxaad garanaysaa kana dhogorta in loogu sameeyey inuu qabowga imanayo iskaga xijiyo kaana waxaa dhogor loogu sameeyen waayey ay cadceedu gubaysa haddii dhogor badan loo sameeyo laakiin bini-aadmiga xalkoodii ilaahay caqliguu soo geliyay dadna waxaad arkaysaa kan barafka jooga iyo kii kuleelka jooga iyagoo qaawan bay dhasheen labadubana xalkoodii caqliga yare madaxa ku jira ayuunbay ku sitaan waan gartay marka macnaha waxaad leedahay een, mid kasta cimilada iyo deegaanka uu ilaahay ugu talagalay ayuu qolo kastaba uu ku abuuray iyagoo isku mid ah marka cimiladoodaasuu mid kasta maskaxdiisa isticmaalo horu horu mariyey oo dhis u serfeeskarayn karayey uu uu badbaadin karayey ayuu badbaadiyey deedna qofna wuxuu marayaa qarnigii sagaalaad maanta qofna wuxuu marayaa qarnigii koob iyo labaatanaad qaarna waabay hareeno qarnigii saddexaad iyo kii afraad kamay soo gudbinba waan gartay marka maansada haddaad tiriso een, maxay odhanaysaa maansadu cabdirasaaq cabdixakiin waxay odhanaysaa waxa dhuunta mara iyo dhuunigu markii hore dhayle hiliba mu ahayn dhar xariira lama sidan hanti laysma dheerayn dhadhamadu qadhaabka iyo dhirta midho ku yaali iyo dhafaruur ayay hayd dhisma daari muu jirin dhulku waa dhir iyo kayn dhagartiyo dhagartiyo colaaduna dadka way dhex taalee ruuxba ruux dhib gaadhsiiyey dhadig iyo haweenkii iyo layska qaad dhallaankii dhagaxana hub laga qoray ninka ragi dhabeeshii marwadii iyo dhashiisii haddii aanu dhicin karin nin dhigiiya uga carar muddo lagu dhex noolaa dhacdad iyo ayaantaas dabadeed lasoo dhaaf dabka madaga laga dheli laysu keen dhadhaarada laga dheragugaadhi dharka haragga laga tolay dhirta weelka laga qolay laga qoray dhalashada walaaluhu dhulka meel ka wada degay u dhug yeesha cadowgood dhaqan lama huraan iyo dhigta xeerar waaweyn mid dhexdooda laga xulay loo dhiib hoggaankii dhirta qaansan leebiya laga goosay waran dheer waayeel wuxuu dhalay waxay sii dhaleen iyo dhammaan cayladiisii dhegta sheeke kaga kori beri hore wixii dhacay dhulka iyo wixii jiray ugu sheegtay xeel dheer muddo lagu dhex noolaa dhacdada iyo ayaan taas dabadeed lasoo dhaaf dhan kaliya tisqaadkii dunyo dhaqashadeed iyo loo gudub dhulbeereed ina xeeb u dhaadhice indhadhaaf ku noolayd iyo meesha dhagaxale iyaguna dhankoodii buurtiyo dhexdeediyo soo dhaarka gudahoo dhudda sare usoo baxe bulshadayda dhibaney intaad dhuxul ka gudubtaan dhirta daysta waa dane dhulka beerta waa dane dhaqda xoolo waa dane wax dhintaysta waa dane dhar samaysta waa dane dhis aqoonta waa dane wakti dhowrta waa dane dhulka dhulka dahab dhulta dahabka waa dane dhaca oo mar kale kaca nafta dhiba hurdada dhaaf saacad qudhadha koolnow ha dhammaysan toban saac badda dheer ilaashada khayraad u dhaadhaca dhisa ciidan xoog weyn waaya waa gaag cabdisaaq n dabcan waa ereyo badan baa ku jira xagga qaybta hore waayihii baad kaga hadlaysaa qaybta kale noloshu say isu soo horumartay ama ay u soo horumartaad ka hadlaysaa iyo hanaanka loo kala tegey sida huga iyo hubka la samaystay wixii la mid a marka hadday tuducyadoo kale soo qaadano waxaa ka mid ah qof indhow ku hawlnaa qof ildheeri maamulay dhawaaqiisa hadalkiiyo lala yeelay dhegihii lagu dheel garaadkii macnaha macnaha waa aqoonta haddii laga aqoon batay maxaa ku muuqda markaa ma aqoontii baa lagu maamulaya ma awood baa lagu maamulaya see laysu maamulaya ma garaadkii loo kala qaadanaya cabdixakiinow noloshii waxaad moodaa in markii la tis qaaday ee lahor qof kii caleynta guntanaa ama qaawanaa ka gudbay harag iyo markuu qaraabsigii ka baxay ee ugaarsigii marayo waa kan harag samaystay haddana waa kan ugaarsigii ka gudbay beerele iyo waa kuwa dadku magaalo iyo xeeba degay dabadeedna dad baa kaymahoodii loogu tegay dabadeedna iyagoo markaa iyaguna halkii soo gaaraya oo dhismihii iyo noloshii imanaya baa agabkii bartoodii loogu geeyey si ay halkooda u joogaan waxaad moodaa in nolosha ay u fahmeen qoomiyado fara badan inay miis quraarada tahay oo haddii miiskaa la wada fuulo uu dilaacayo waay marka taa macnaheed waa qofkii isdaberi waaya ee noloshiisa maarayn waaya waa loo talinaya waa hagaag cabdisaaq haddaynu eegno gebagabadoo kale dhinacii suugaanta aynu dib ugu noqono iyo heesihii dabacsanaaya samayn jirtay ama aad soo samaysay ee dee ka mid ah suugaantaada aad uxrisay eed adigu aad leedahay halabuurkooda maxaad soo qaban lahayd ugu dambeyn heesaha walaalkay aad baad umahadsantay adiga iyo barnaamijka iyo daadihayaashaba aad baan dsala idiinsii salaamaya waxaan soo qabanayaa laba wada jirkiiyo waxaa dila kalgacal ka waantoobayow waxayntiya adduun laba weli ka maran una wiiqminow naf wanaagsanay waayahaad qabtiya waktigan adagi wuu ku dhaafayaa waa siroo beryiyo maalmihii wacnaa way soo socdaan labada qofee qisadaasi horaan v o eda ugu sheegay aad baan labadaba u salaamayaa kolley dadkaa dunida maanta joogay bay ka mid yihiin heestaa waxaan ku sameeyey magaalada qaahira ee waddanka masar adigana cabdixakiino walaaleed baan ku sameyn ku salaamayaa heestaa waxaa la yidhahdaa maalmihii wacnaa way soo socdaan soo socdaan waa codka fanaanka cabdirasaaq anshax isagana yaqaan cabdirasaaq anshaxdaa qaada markaa beijka horena qisadeedu anay igu anay magaransa waa qiso gaara beijka dambena laba qof oo gaara la mar baan ka sheekeeyey adiga iyo barnaamijkaba walaale aad iyo aad iyo aad baan idin salaamaya adigana sidoo kale waa kusoo salaamayna waxaan ku leenahay aad iyo aad baad umahadsanta
quruwe hato walbahar qof kale la weydooday wadna caashaaqo wacad ruux la galay welwal kala kulmo welwal kala kulmo lagu wiirsa lagu wiirsado qalbi waayayo wehel ku jeclaa webi kala xidho
heestaasina waxay ugu dambeysay barnaamijka caweyska washington waxaana soo jeedinayey cabdixakiim maxamuud shirwac dhegeystayaal haatanna qadar ogeysiis ah dhegeystayaal waxaa naga cudurdaar ah oo aan ka cudurdaaranaynaa in si khalada ah ay ku baxday warbixin aan idaacadda hadda gabagabada ah bilowgeedn- bilowgeedii kusii daynay oo idaacaddana horey uga baxday hadda ka hor taas oo ku saabsanayd dagaal horey uga dhacay deegaanka xidhaale waxaanan ka cudurdaaranaynaa qaladkaasi dhacay ma jiro dagaal ka dhacay xidhaale oo cusub waxaana deegaanka hadda ka socda nabadeyn iyo waanwaan beelihii ku dagaalamay laga dhex sameeyey marka waxa ay ahayd warbixin si qalad ah ku baxday nugrow intaasaana kusoo gabagabaynaa idaacaddayadii caawa intaynu dib u kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo